abaartii daba dheeraatay kadib waxaa meelo badan oo ka mida waddanka bilihii ugu dambeeyey ka da'ayey roobab lagu diirsaday waxaana beeralayda qaarkood u suurto gashay inay dib u bilaabaan qodashada beerahooda oo halboolow ah nolol maalmeedkooda laakiin waxaa jira degaano dadkii beeralayda ahaa ee ku noolaa aysan qodan karin iyadoo sababtu aysan ahayn roob la'aan ama abaar joogta sababtu waxay tahay beerahooda waxaa saldhigyo ka samaysay ciidamada nabad ilaalinta ee amisom dadka iska leh beerahan waxay v o a u sheegeen in beerahooda loo rogay saldhigyo militari goob colaadeed taasina ay burburisay qaab nololeedkoodii ku dhisnaa beer falashada qulooyinkan amisomtaa yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa qulooyinkii kalea ka baxay ayagaa soo degay waxay isu bedeshay xere ciidan geedmaroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax intay ay degenaayeen baayo waay wax taagan hadeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo daqaan ma laha beeraha badankoodu waxay ku yaalaan nawaaxiga degmada qansax dheere ee gobolka baay xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda waxay sheegeen inay dhan yihiin beerahaasi boqol iyo siddeetan beerood balse baaritaan gaar ah oo aan samaynay waxaan ku ogaanay in beerahaasi ay gaarayaan boqol iyo labaatan beerood sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waana dhul beereed aad u weyn oo ay ku tiirsanaayeen boqolaal qoys islamarkaana aan fici lahaa dad intaasi ka sii badan haddii la beero waxaan haddaba waraysi la yeeshay qaar ka mida dadka beeraha iska leh cabdikuus xaaji ibraahim waa afartan iyo lixdan jir beertiisa ka dhaxlay aabbihiis waxaan weydiiyey tilmaan inuu ka bixiyo halka ay ku taallo beertiisa iyo xaaladda ay xilligan ku sugan tahay jidka baar dheere aadoo baydhabo ka taga iyo jidka buurdhuba aada inta u dhaxaysa jambaniga hormuud iyo neeshin iyo samtel oo magaalada gudaha wax kule ma ogaya xafiisyaha laamiga qarkiisii ku yaala meeshay ka bilaabanaysaa beerteeda beertaas marka maxaa kaaga baxa hadda beerta waxba igama baxaan laba kun laba iyo tobankii bishii maarsa ilaa abjula oo maanta hadlaysa wax zarac ahoo ka soo baxay ma jiraan sababtu maxay tahay sababtu waxay noqotay bishii maarsa laba iyo tobankeeda iyo tobankeeda waxay ahayd maaqan qulooyinkan amisomtaa yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa qulooyinkii kalea ka baxay ayagaa soo degay say u degeen dhufeesiye iyo dhul beereedkii waa ka baxay waxay isu bedeshay xere ciidan maxaad ka waddaa xere ciidan bay isku bedeshay ciidanka degan waa kee ciidamada etoobiya marka amisom ay ka tirsan yihiin waa gartay marka ilaa hadda ma degan yihiin ilaa hadda jeesta aan kula hadlayo waa degan yihiin ciidamada etoobiya xilliga ay degeen deegaanka qansax dheere waxay dib ugu soo laabteen soomaaliya xilliga ay ciidamada etoobiya degeen deegaanka qansax dheere kama tirsanayn ciidamada amisom waxayse doonayeen inay ka mid noqdaan howlgalka nabad ilaalinta taasi oo ugu dambayn ay ku guulaysteen sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka magaalooyinka ay haddaba xilligaasi soo degeen ciidamada etoobiya waxaa ka mid ahaa baydhabo iyo qansax dheere waxayna magaalooyinkaasi dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab oo gacanta ku hayay waa kan mar kale cabdikuus xaaji ibraahim oo ka warramaya sida beertiisu ay gacanta uga baxday ayaga ka hor dhulka dhulbeereed buu ahaa dalkana qolooyinkii kalea joogay sidaas baa lagu tabcan jiray muddo hadda shan sano ah wax ka baxay oo beertaas oo laga soo goostay oo zarac ah ma jiraan dadkii iska lahaa wax barakacay doolow maxaa la dhahay dhaadhaab iyo dalka gudihiisii wax ku barakacay noqdeen baahi iyo duruufyada hadda jira inta dadkan aysan qaban ka hor bayba dadka beeraha iska lahaa duruuftaas ay dhabatay qolooyinka kale al-shabaab baad ka wadaa haa waa gartay beertan maxaa ka bixi jira awal sideed nooc oo dalagaa ka baxa digir oo dhowr nooc ah gabaldaya geley masega noocyadaasaa ka bixi jiray ma kuu diideen inaad dhinac ka qodato beertaada ciidanku waa diideen macnaha dhirka lix kilomitr dhul aan ku qiyaasay degan yihiin balaciina dhul aan lix kilomitr ka yaran isku weeray degan yihiin marka beertii maba lagu dhowaan karaba hadda meel xere ciidan ah in dhul beereed uu noqdana macquul ma noqonaysa ayagina waa diideen marka dowladaha hadda dalka ka jira kuwa kumeelgaarka ha ahaadaan kuwii hore ha ahaadaan waxyaabo badan baan ribood iyo dacwado u gudbinay wax wax ka qabtaan la waayo waxa aan weydiiyey cabdikuus xaaji ibraahim inuu la xiriiro ciidamada etoobiya si uu ugu qanciyo inay ka guuraan dhulbeereedkiisa ma u sheegteen oo ma la hadashay ciidamada etoobiya iyo saraakiishooda ma laguu geeyo ma la fadhiisatay nimanka marka meesha joogay ninka taliyaha ka ahaa baan u tagnay waa u sheegnay markaan u sheegnay dhulka inuu dhulbeereed yahay waad u jeedaa dad baa iska laha waa baabaasan yihiin xoolo ma haystaan dhulkaasay qodan jireen ay ku noolaayeen beerihii inaad nooga guurtaan dhulka waa bannaan yahay oo laydin baneeyo bannaanka inaad tagtaan iyaan rabnaabaan idhi markii dambe waxay dhaheen annaga bannaan ma tegayna haddaad nagu soo noqotaan isabtiyu wixii idinku dhaca idinkaa mas-uulka ah waa goorma markaasi wallaahi muddo sanad iyo xoogaa ka hor bay ahayd wax badan baan ku noqday ku noqday ku noqday markii dambe lafahayga in la igu waxyeeleeya yaan ka baqday waa isaga soo tegay caradoo dhanba waxa uu ii sheegay cabdikuus xaaji ibraahim in dhibaato badan oo ay ugu horrayso cunto la'aan ay ka soo gaadhay maqnaanshaha beertiisa wallaahi hadda noloshaydii baa dhaawacantay wax kaloo hadda dhib oo iga soo gaareen male hadda sidii ilaahay yeelay unbay noqon doonta hadduu ilaah yidhaah imise kiintaal baa kasoo gu'i jira awal wallaahi beertu hadda beer yar ma ahan haddaysan sanadkaas uu macnaha fasalkeedii uu si fiican u baxo badar fiican baa laga heli jiray iyo gelley iyo sisin iyo loos iyo digir iyo waxyaabo badan baa ka dhici jiray hadda qiyaas ahaantii celcelis ahaan dhaqaalo nolosheedi aan ku maarayn karaa iga soo geli jiray laakiin hadda waxba kama hayo waaga marka noloshaada maxaad ku dabartaa hadda nolosheeda maxaan ku dibiraa dee soomaalida nin walba in adeer wadaara wax igu dhaam wax iisoo tuur telefoonkaasa sidii wax laisku weydiistaa oo hadda wixii naloo soo tuuraa nolosheena ku maarayna imise caruuraad leedahay iyo qoysaskaaga rag iyo dumar sideed ruux koob iyo toban ruux baa aabbahe uu ka dhintay wiilal iyo gabdho leh wixii ay dhaleen wixii ay sii dhaleen haddii laysu daro dad sideetan xagga ku dhow iyo wax ku dhow dhow bay noqonayaan
meel aan sidaas uga fogeyn beerta cabdikuus waxaa isna ay beere uga maqan tahay ugaas isaaq maxamed afyare oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee laga yaqaano qansax dheere beertaada yaa haysta hadda otobi otobi otobi yuu arka meesha degan imise sanay degan yihiin shan sano shan sano beertaadu waa imise hegtar beertay waa soddon hektar waaye xaggee uga taallaa magaalada qansax dheere dhinaca baar dheer iyo buurgub dhexdooda beertaada maxaa ka bixi jiray ka hor intaysan ciidanka etoobiya soo degin afartan gaari konton gaari yaa ka baxi jiray oo badar ah badar nooceeya misije
goorma ugu dambaysay inaad beerta falato sanadkii kuugu dambaysay goormay ahayd shan sano adigu soo hisaab shan sano marka iyagaa dhex degay shantaas sano iyagaa dhex deganaa haa iyagaa dhex degan sababtu maxay tahay hade nimankii niman u n k ahoo etoobiya dawladda waaba isku degan yihiin ununka lala hadli karnee waaba ku orsaney ununka baahi baadna haysee duurtada iyo meelahaas hoorsi iyo waxaas isku taabtaabnaa ugaas isaaq maxamed afyare waxa uu ii sheegay inay is afgaran waayeen ciidamada etoobiya islamarkaana uusan awood u haynin qaab kale oo uu dib ugu helo beertiisa ugaasku waxa uu leeyahay qoys ballaaran waxaana reerkiisa ballaaran ay u xayran yihiin beertaasi sanadkii shanaad waxaana cabsi gelisay sida uu dib ugu heli karo beer ay dhex jiifaan taangiyo dadka kale ee badan ee ay beeruhu ka maqan yihiin waxay ii sheegeen inay dacwadooda u gudbiyeen xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed welina aan waxba laga qaban laakiin mas-uuliyiinta kale ee dadka degaanku ay la xiriireen waxaa ka mid ah xildhibaanada u matala baarlamaanka heer maamul goboleed iyo weliba heer federaal xildhibaan xasan cabdinuur cabdiyo waxa uu ka tirsan yahay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ay dacwadda beeraleyda qansax dheere soo gaadhay ciidamada amisom ee gobolka bayd ku sugan khaas ahaan deegaanada qansax dheere waxay degan yihiin degmada qansax dheere weliba beeraha u dhow magaalada ee deegaankii magaalada ku ku hareereysanaa ah oo lagu qiyaasay ilaa beero boqol iyo siddeetan beerood ah oo dhanka galbeed ee magaalada kaga aadan oo weliba u dhexaysa labada waddo ee magaalada ka baxda midna aada koonfurta midna aada galbeedka magaalada ama wadada baardheere dhanka baardheere aada iyo wadada dhanka buurdhuba uga baxda magaalada inta udhexaysa oo boqol iyo siddeetan beerood ugu qiyaasay ay degan yihiin mafaham waa garta yaa qiyaastan soo sameeyey boqol iyo siddeetan beerood dhul u dhigmo inay degan yihiin ma dhul u dhigmaa mise waa beere jira oo la falan jiray waa boqol waa boqol iyo siddeetan beerood oo la xeban jiray oo dadkii lahaa la yaqaano oo beerbeer loo og yahay waa garta yaa soo sameeyey qiimayntan dadka deegaanka magaalada degan odayaasha iyo weliba dadkii beerahaas iska lahaa oo waxbashooyinka soo gudbiyey rabana inay beerahoodii dib u tabcadaan xilliga xilli beereedka la gaaro weliba ciidamadan waxaa loo sheegay dhowr mar hore ama loogu tagay inay beerahaas dadka u baneeyaan ee dhanka bariga ee magaalada oo aan dhulbeereed ahayn ama wadada ka timaada dhankaa iyo baydhaba ama dhanka awdiinle kasoo gasha magaalada oo aan ahayn dhulbeereed ayaa dhul looga baneeyey shacabkuna ay diyaar u ahaayeen inay xataa u baneeyaan hadee ay rabaan keliya meel banaana oo aan cadowga ama nimanka shabaabka aysan ugu soo gain halkan aan beeraha ahayn baa laydin banaynayaa ee beeraha uga kaxa dadka la yidhi dhowr jeer ilaa ay haddana wax tallaabo oo ay ka qaadeen ma jirto shacabkii iska lahaa beerahan qaarkood ma la hadashay adiga ma la kulantay ma kuu soo gudbiyeen dacwadooda waa la kulmay waana la hadlay qaarkood waxay qaxootinimo ku yimaadeen sanadkan magaalada baydhabo oo ah rag dadkii ka soo qaxay ilaa iyo qasax dheere xilligii abaartu jirtay haddana xilligii roobab ku yimaadeen oo magaaladii roobab ka day stiil bay dhagay joogaan iyagoo ku cabanaya inaysan haynin beer ay u noqdaan ay tabcadaanba halka dadka dad kaloo fara badan xilli roobaadkii ama roobku markuu yimid ay beerahoodii dib ugu noqdeen ama ay aadeen inay beerahooda tabcadaan marka goobtaas goob istraatiiji oo iska difaaci karaan miya istiraatiijiyada ay iska difaaci karaan keliya waxay ugu noqon kartaa ama hadda iyaga aaminsan yihiin waa dhul banaana oo beerihii dhul beereedka waa taqaanaa ilaa iyo dhowr boqol oo mitir ama ilaa dhowr kilomitir oo banaana weeye boqol iyo siddeetan beerood oo yuraan waxaa laga yaabaa inay yihiin soddon ilaa afartan kilomitir oo square oo banaana marka waxay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin dhulkan waa dhul banaan oo meelna loogu soo gaban kara ma ahan shacabkuna waxay leeyihiin beerahan waa u baahannaha inaan tabcano dhanka bariga waddada kasoo gasha ama dhanka ay waddada awdiin leh oo aan dhulbeereed ahayn ayaan idin banaynaynaa ama aan ka caawinaynaa saa ku degi lahaydeen marka meesha dega ee dhulkan deegaankan aad ka dhigateen oo beeraha noo baneeya xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay in beeraha maqan ay dhibaato culus oo nololeed ku hayso dadka deegaanka waa garan kartaa hadde qof beertii uu falan jiray ee dalaga uga soo go'i jiray laga degay ee aan access ama awood u lahayn inuu beertiisii tabcado xilliga xilli roobaadka boqol iyo siddeetan beerood ugu yaraan waxaa ku noolaa saddex boqol iyo lixdan ama ilaa shan boqol oo qoys oo qoyskiiba laga laga yaabo inuu ka kooban yahay lix ilaa toddoba qof marka meesha waxaa garan kartaa ku dhawaad saddex kun oo qof inay ku tiirsanaayeen beeraha dalaga ka soo go'a dhibaatada ka haysataa waa wada dareemi karnaa shan boqol oo qoys beerihii ay ku tiirsanaayeen ama dalagii uga soo go'i lahaa oo qoys walba ka kooban yahay ilaa shan ilaa toddoba qofood saddex kun ilaa saddex kun iyo shan boqol oo qof baa meeshii ku raashiinla marka abaaraha waddanka ka dhacay marka laga soo gudbo intaa xilli roobaadkii dadkii beeraha iyaga laga haystay weli awood uma laha inay beertoodii tabcadaan marka dhibaatada intaa ka weyn ee ka soo gaari lahayd maba garanayo aniga marka ma la soo qaada arrintan maadaama xildhibaan federaal ka tahay maamulka gobolka koonfur galbeed ma la soo qaaday dawladda ma la soo qaaday baarlamaanka ma keentay weli ma keeni laakiin waa in qorshaysaya baarlamaanka inaan geeyo oon kasoo bilaabo maamulka gobolka maamulka heer maamul goboleed hadduu ilaahay indho waana la wadaagaya insha allahu tacaala waana arrin muhiimadeeda leh oo dhibaatadeena dhibaatadeedana ay weli dadku haysto aadna u saamaysa maxaad ku talin lahayd in la sameeyo waxaan ku talin lahaa ama aan ku baaqayaa in la sameeyo ciidamada walaalaheena amisom inaan la shaqayno aasa deegaan ahaan gaar baanu nahay laakiin waxaan jecel lahay in deegaanada ama beeraha ay dadka kaga fadhiyaan ay baneeyaan oo ay degaan magaalada dhankeeda kale oo dhulbeereedka ahayd shacabkuna wuxuu diyaar u yahay wax walba oo ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo si ay u degi lahayn ama relocation loogu sameeyo inay ka caawiyaan ciidamada amisom ayaguna waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa inay shacabkaas dhibaataysan ay abaaruhu waxyeeleeyeen ay beerahooda u baneeyaan si ay beerahooda dib ugu tabcadaan
dhegaystayaal haddii aynu mar kale isxasuusino halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dhibaatada haysata qaar ka mida beeraleyda gobollada baa iyo shabeellada hoose kadib markii beerahooda ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada nabad ilaalinta ee midooda africa aynu u dhaqaaqno dhinaca gobolka shabeellada hoose oo deriska la ah gobolka baay gaar ahaana deegaanka ku xeeran magaalada qoryooley oo caan ku ah beeraha mid ka mida beeraha ugu caansan uguna ballaaran ee ku taalla deegaanka waxaa iska leh qoys deegaanka aada looga yaqaano afartii sane ee ugu dambaysay waxaa beertaasi dhex deganaa ciidamada amisom ee ka socda dalka uganda cabdiqani baynax barre oo u hadlay qoyska beertaasi iska leh ayaa iiga warramay sida ay beerta ku soo degeen ciidamada amisom annagu meesha ma joogin laakiin dadkii beerta noo hayay waxay yidhaahdeen meeshii amisom baa soo degtay iyagoon ruqsana waraysan loomana geli karo looma tegi karo qofkii tago waa naftiisu ku waayayaa bay yidhaahdeen marka wax nagala tashtay iyo wax codsi la weydiistay toona ma ahayn intee bay leegtaa beertu beertu waa boqol hektar wey boqol hektar hay oo ku taalo afaafka wadiga shabeelle oo qoryoolay meesha laga galayo bridjka ah maxaa ka bixi jiray beerta markii kuugu dambeysay ama hadda maxaa ka baxay beertu waxay ahayd beerta nooca loo yaqaano dairy farmka oo xoolahana lagu dhaqo waxaana ay ay noogu xaraysneyd lo noocan la yidhaahdo saxawilka katalka oo noocan india oo caana caana lahayd waxayna ahayn toddoba boqol iyo toban iyo toddoba neef oo markii la qiimeeyey noqonayay ilaa iyo afar boqol iyo labaatan kun oo dollar toddoba boqol iyo toddoba neef bay ahayd beerta waxaa kaloo ka baxaya waxaa weeyaan geed mirood kuwaas oo u kala baxayay haddaan rabta inaan kuu sheego waxaa ku oolay beertan laba kun afar boqol iyo labaatan geed uu isugu jiro liin dhanaan iyo liinta banbeelmada loo yaqaano waxaa kaloo ku yaalay meesha geedaha cambaha loo yaqaano waxaa kaloo ku yaalay geedaha la yidhaahdo guwaaba waxaa ku oolay oo kale boqol iyo labaatan sanduuq oo ahayd shinida malabka dhasha beertu waxaa kaloo ay lahayd dalagyo isugu jira geley digir sishin lows maxaa la yidhaahdaa yaayo waxaa kaloo ka bixi jiray cooskan lo-da loo laga iibiyo ay cunto lo-da marka intaasoo dalaga iyo waxaa ku yeelay beerta intaasoo lo-ah waxa uu ii sheegay cabdiqani in xataa haddii ay xilligan ka guuraan beertaasi ciidamada amisom uu soo gaaray khasaare ballaadhan oo dib u habeynteeduna ay adkaan doonto amisom maadaama ay meesha saldhig ka dhigteen ayagoo ka qotay meesha godad dhufaysi ah waxaa loo baahan doonaa wakti dambe in waxaasoo dhan dib loo dhisa haddana oo dhulkii uu noqdo dhul ku haboon beero maxaa jira dhul lagu dagaalamayo oo dhufaysi laga qotay dhul beereed ma noqon karo marka dhulba ay waaye wax haddana sabca maaha meesha wax tacabo hadeer ka jiro malaha waxa aan kuu sheegayo geedmaroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax intay ay deganaayeen ba ay waaye wax taagan hadeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo daqaan malaha waxaa jira nimankan hubkooda iyo ayagoo waxooda wato markay soo galeen meeshii waxwey ad meelay loo joogi karta maahin marka afartaas sano ay meesha degan yihiin haddaan qiyaaso marka waxa looga ba-ay intaas waa intaan ognahay innaga waa garta geedihii iyo maxaan ku dhaha dalagii kale ku yaalay ma taangiyaa la marsiiyey mise maadaama dee daryeel la-aan ba u baabeen ma daryeel la-aan bay u baabeen midaada kale meesha ay dhufeeshada ka qodanayaan buldows bay marsiiyaan mugta way way xaartaan mideeda kale waxay ka dhisteen meesha dhufeesha waxay diidayaan in lagu soo siday sheegan wey iyagadi iraadeen xidiidiyan in lagu soo dhuunto waxaa jira waa loo tegey waxaa leeyahay dhulkan annagaa tabcanayn marka taa ma jirta liira tacab iyo waxa ka fogaada meeshan marka way ban way baneeyeen cagafay geliyeen dhulka way baneeyeen aad bay geliyeen waxaa jira waxay diidayaan meesha in lagu soo gabadaa liira maarata meesha aad bay noqotay dagaaleed marka waxaa jira wax la yidhahda collateral damage wax la yidhahdaa dha oo ah iyagu dadkan maadaama ay howlahooda u socdaan operationskooda hadda dhulka ay degayaan waxay ka dhigtaan meel ku haboon iyaga dagaalkooda meeshu meel geeda badan oo duuraya maaragtay yani geeduhu geedo maaragtay lagu soo gaban karo waa uegii maxaa jira cambaha iyo haddaad aragtay waa geedo waaweyn marka way banaysteen wixii way xaaqi karaan way xaaqeen laakiin dhufeeshada laga qotay iyo wixii marka qaarna waxay u hadda waxa kan ku sheegay geed maroodka keliya maahane wixii digirta iyo markaa abuurnaa sishinta iyo galeydi kuwa hade waaba bas bay noqonayaan maaragtay mar haddaan la dayac dayac tirayn oo aan la dhaqaalaysanin labada kun iyo saddex iyo tobanka wixii ka dambeeyeyna wax dalawa ka soo galay ma jiro waxana noo soo galay ma jiro wixii horena waa nooga be-een xitaa xoolaheenii baa ka haaday meeshii uun xitaa qolku abaarta jawaab hore xoolahayga beertan ku haysan jirnay biyay lahayd baad bay lahayd laakiin haddeen waxaasoo dhan ma jiraan xoolihii toddoba boqol iyo toban iyo toddoba neef boqol iyo waxaa kasoo hartay baan u malaynaya hadeer soddon keliya inta gacanta lagu hayo dalagan kuu sheegayey iyo geedmaroodkan kuu sheegayeyna dib dambe ma laha laakiin dhibka kasii weyn waxay tahay waxa waaye oo aan raba anigu in la ogaado in saldhig markii ka dhigteen meesha ay qoteen godod iyo dhufaysyo adigu hade haddaad tahay maaragtay weriye waad tegi kartaa haddaysan ku diidin oo sawiradooda waad soo qaadan kartaa oo u baahan doono wakti dambe in la saxo godadkaas oo la hagaajiyo oo laga dhigo meel wax laga tabci karo laakiin maanta hadday beri ka guraan tacab dambe ma loogu noqonayo meeshaas ilaa la geliya hanti kale cabdiqani baynax barre waxa uu ii sheegay in xubno ka tirsan qoyska ay la xiriireen ciidamada amisom loona sheegay inay la xiriiraan dowladooda dad walaalahay baa la xiriiray waxay noqotay maaweelo maalinkaas ilaa hadeer ay leeyihiin maaragtay waa iyagu meeshu waxay leeyihin dawlad baa leeyihiin dawladdiina la hadlo laakiin anugu hade ma garanayo dawlad lala hadlo waxaa jira dhibku qolada geysatay anigu waa naqaanaa dhulkeenu waa meeshii dadkii weli waa degan yihiin laakiin wax jawaab oo aan ka helnay oo hadda aan kuu sheegi karo ofishala ma jirto marka xoola hadday idinka maqan yihiin meel kale u raadsada taasay ku yidhaahdeen iyaku askarta meesha joogta intay beerta tagaan oo adlisti ma soo arki karaan dadka meesha jooga beertii iyo xaaladeedii ima soo arki karaa mise inay xero Wad- noqon kartaa wad- wadada meel laamiga weynu baabuurtu marto hadday ku socdaan way arkayaan inay dusha ka arkaan ha laakiin meesha guryaha ku yiilay aan kuu sheegayo oo waxaan ku yahay ilaa lixdamayadii anigu aan caqli ka soo yeeshay bay beertu beer noo ahay marka ma tegi karaan uma dhawaan karaan Ah, meeshii naf- lafahooday u baqeen markii lasoo handuday had mana aha hade wax oo waa waxa joogta ah waaye mar walba marka wadada kore oo beerta marta oo baabuurta weyn maraan inay ka fiirsadaan maahane weji ka weji uma dhawaan karaan ma tegi karaan iyaga meesha
maxamed xaaji cismaan sigshigo waa guddoomiyaha qoryooley oo yaqaana beerta baynax barre oo ay saldhigga ka samaysteen ciidamada yuganda waraysi dheer oo aan la yeeshay qodobada aan wax ka weydiiye waxaa ka mid ahaa sababta ay ciidamada amisom u degeen beertaasi ma ma ma ma hadda beer aan aan musoono beer aan musoono ay beer dad ay dhex dhigan tahay ma jiraan laakiin beerooyin oo waa si degmada u dhow oo- oo oo kale ama meesha ay degi lahaayeen marka waa si amniga ay ay degmada ay u ilaaliyaan oo shacabka u ogoleen dad mooyaane beer ay xoog ku haystaan ama soo hadda anigu ma ma arag maya iyagu ama xoog ha ku haystaan ama iyaga ku haystaan laakiin beerta baynax oo kale ee qoryoole afkeeda soo ciidanku ma degana Wax- wax- horta beerta dayna waa waa beerta degmada qudiyo ku taala ma gartaa sax marka beerte marka beertu waa isku weyn tahay intaasoo kilomitr waaye marka adigu amasom beerta afkeeda horay degan tahay mooyane beerta dayna ayo dhamid amasom kama degan madarta waa gartay laakiin dadka beerta iskale waxay dhaheen ma beeran karno agtooda xataa ma mari karno sababto ah waa goob ay ciidan degan yihiin beertaas ee ciidankaas meesha degan waa nabadgelyada degmada ayay halbowle u tahay haddaysan ciidankaas meesha deganeyn shacabka qoryooley ma shaqaysan lahayn lamada dowla lahayn degmada qoryooley ee- ee maamul dowlada uu leeyahay ama ciidan du- ama ama mm, oo dowlad ahaan hataa cid ugu shaqa- ugu shaqaysan karta mala magarta laakiin ciidamada xoogada amasom deegaankaas wuu- qoryooley laba magaal ka deganaayo magaalada qaybta waqooyi ee qaybta koonfur hadda anu u maleemayaa inay hadda beer shacab leeyahay ayaga aan- aan- oo ay ay amasom haysato iyagu way nala soo xiriireen beertu waa sidaad sheegtay aad ba u weyn tahay liin baa ka baxaysay a- dalag kalaa ka baxayay xoolaa ku noolaa een, maxaan ku idhahdaa meeshii marka hadduu ciidan dego ciidankiina rag kale ay iska soo horjeedaan shabaabka marka goob dagaal bay noqotay meeshii saasay iyagu ku doodayaan beertii horta wax liina ama khudaar ah ka baxa diraase maba jiraan ma gartay waa gartay waxba kama baxdo waa ninkii ku yidhi beeraas khudaaraa ka baxda been buu kuu sheegay liin kuma yaalo beerta waa ballaaran tahay dhinaca amusul ay ka degan tahay waa waa wadada laamiga oo goryoole iyo camal oo isdhaxta ma gartay waa gartay marka beerka ma haysato amusoman reer bayn xabare haddaan ana u maleemay reer bayn inaysaa sida ay ku hadli ku hadli kareen laakiin waa uun warar been abuur oo kusoo kuteeraya mar reer bayn xabare waa dad la yaqaano oo asaliya deegaanka oo la yaqaano oo reer qoryoy ah oo sharaf iyo wanaag degmadu ee, oo oo khasbo ay ku leeyihin ma gartay waa gartay laakiin dadka deegaanka qoryoolan la hadalay waxay leeyihiin beerta baynax barre ciidamada amisom baa degan fiira hadda hadda haddii lagu yiraahdo en oo shalambeeda ay de- ee, ciidamada amasom degan yihiin meesha oo waa hotel safari maanaha waa hotel safari shalambeeda waa una waa calaamad magaca mooyaane be- hotel moo degan sito maaha waa gartay marka ma- waa ka- marka markay beerta beyn oo dadka ay leeyihiin waa beyn habeera meel u dhow ah ama meel oo afkiisa hore mooyaane beyn habeera beertiisa oo dhanba amasom mana haysato mana haysan doonto reer bayn habeeren dad oo la yaqaano waaye oo zaciim ah reer qoryooy askari ah oo la yaqaano awoowayaashayni iyo abayaashaa soo wada dhaqmi jiray dad hadda oo qoryooley hadda oo magacay musaca ku leh waayo xoolo ku leh hanti ku leh anigu ilama aha in lasoo banaano kaas dhahayan laakiin waa shacab qoryooley hadday isku dhahaan waa waa dad un un oo ujeedkaan leeyahay magarti waa gartay laakiin dad kale maaha baynax barre cabdiqani baynax barre ayaan la hadalay wuxuu yidhi beertii ciidamada amisom baa haystay haddana ma aha sidii qoryoole loo qabsaday afar sano iyo ka badan bay joogaan beertii lama tegi karo goobtii waa goob dagaal lama beeran karo midda kale wuxuu sheegay beerta qaybo ka mida in cagaf la geliyo carro la tuulay oo difaac laga dhigtay marka macnaheedu marka amasom qoryooley waxaa laga rabnaya markaas isaga beer buu ku leeyahay waa qof shaksiya marka amisom inay meel kala degta miyaysan kula haboonayn guddoomiye adiga
mafiri haddii la yidhaahdo min meelkaas hebel baa iskale ama anaahi ama suhdintaydi ama anaa u dhow marka amasom meelkay dogaysaa idan amisom marka haddii beertii ay u adeegsanayso arrimo amni waa laga yaabaa inay arrimo amni iyo xeelad dagaal inay u degto beerta laakiin dadkii iska lahaa in magdhow la siiyo sawma iyo beertii wixii uga soo bixi lahaa oo loo qiimeeyo lala kulmo toban jeer buu qoryoda yimid inada inax baraan waa arkay xamarna waa isku aragnay arrinkaas ima sheegin arrinkaasna aran oo aada moodid in oo aran oo sheeko aada moodo qurcan waayo amasom markay meel degayso ama ciidamo dawladmilitari haddaad saaka militari aad meel geysa hadduu yidhahdo meeshaas dega oo yidhahda anaaska lahaan jiri anaa lahaan jiri adna jiri degmo oo loo baahan yahay marka amasom ma haween sare may degaya haween sare arrinta waxa weeyaan sidee loo xalinayaa oo dadkana beertooda ay ku heli karaan si ay u qotaan amisomna hawshii loo soo dirsada u qabsan karta adugu marka kala saar marka adiga say say amasom ay ay shaqada u qabsan karto iyo reer baynaxbara dacwa dacwa adigu aad sheegaysay reer baynaxbara dacwo maaha reer baynaxbareen amasom kama degana mana ka haysato amasom dan guud oo qaran oo heer caalami ah qofka hadduu heer caalamiya ku imaado inuu meel dego wey marka dushiisi magaalada guryaha dushooda degi maayaan xilkan degi maayaan marka la degi laha soo maa waa gartay laakiin xeerka caalamigu kena waa wadayga afkiisa wey wadayga hortiisa wadayga waxba uma jira iyo xaaskii ayada iyo iyo amasom waa saaxiibo ma gartay waa gartay xeerka caalamigu ma waxa u dhahayaa ciidamada nabad alaalintu beer gaara oo hanti gaara oo qof gaara leeyahay weeyaan hala qabsado hala dega miyuu leeyahay xeerka caalamiga waxaas qabsasho waxaa la leeyahay beer nin leeyahay oo oo nin kale ka qabsay oo weligii iska hayso tacbanaya laakiin amasom waa ciidamo nabad ilaalina inay dhul qabsadaan uma imaan in soomaaliya garabsiyaan ay u yimaadeen soo maa waa gartay marka haddii soomaaliya garabsiintu ay u yimaadeen ay magaalada meel ay ka degan yihiin ciddii tiraado marka oo beerta laga haystaa iyo ama beerkeedi meel u dhow hal mitra gudaha loo soo gayo waa nin ku eg macna in waxa waa nin waa nin kuna amso ha dhacdo oo dawladda kasoo horjeeday
beeralayda gobolka baay iyo kuwa shabeellada hoose waxay ka siman yihiin inaan magdhow laga siinin beerahooda maqan iyo noloshooda burburtay xildhibaan xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay inuusan ka hadhi doonin ciidamada midooda afrika ilaa magdhow uu u helo dadka uu matalo ee danyarta ah wallaahi shacabka hadda cabaraya magdhow ma weydiisan weli keliya waxayba taagayihin beeraheen hananoo baray aan sabxanne magdhowna inay weydiisaan xaq bay uleeyihiin waa because waa garan kartaa two thousand twelve ilaa iyo hadda muddo shan sanaa beere aan la tabcan ama qof beertiisii la deganaa inta xuquuq ka maqan waad garan kartaa xaq bayna uleeyihiin in la siiyo xuquuqdii meesha kaga kaga maqnay waa garta adigu maadaama sida la ii sheegay deegaankaas aada wakiil ka tahay baarlamaankan aada ku jirtid ma u raadinaysaa xaqa iyo magdhowgaas inay ka helaan amisom iyo beesha caalamka iyo cidda damaanada bixisay ciidamadan amisom inay ka howlgalaan wadanka waa ku khasbanahay waana mas-uuliyad ii saaran inaan u raadiyo because dadka beerahaas laga haysto waa shacab shacabkii aan xildhibaanka u ahaa ama aan masalay amisom iyo beesha caalamka iyo united nationkaba waxaan leeyahay ama aan diyaar u ahay inaan uga raadiyo magdhowgii shacabkii beerahaas muddada shanta sanaha laga haystay dawladda soomaaliya federaalka iyo dawladda heer gobol maxaa uga aadan arrintan waxaa uga aadan mas-uuliyad baa ka saaran inay kala hadlaan amisom iyo ciidamada amisom ee deegaanka degan sidii shacabkaas beerahooda looga banayn lahaa kaalintii mas-uuliyadeed ee kaga aadanayda waa inay kasoo baxaan oo ay gutaan bacdamaa shacabka cabanaya ama shacabka beeraho beerahoodii la degan yahay ay yihiin shacabkii iyagu dawladda u ahaayeen cabdiqani baynax barre isna waxa uu ii sheegay inuu sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobey la tiigsan doono ciidamada amisom haddii ay xaqooda waayaan waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaaray uu la-eg yahay malaayiin dollar adduunka qanuun baa ka jira haddii ay dhahdo xitaa danguud in loo qaato hantidaada magdhow waa la siiyaa dadka anugu hadda intaan ku qiyaasay oo aanu ogaanay dhibaatada naga soo gaartay ilaa shan milyan oo dollar waay waxaa jira dhulkan waa dhul la tabcan jiray ilaa iyo lixdameeyadiisaan kuu sheegay horaanteedii laakiin dhibka noogu sii daran waxay tahay waxawey waxay waadan ku intisaacshan karin maalinkan maanta maxaa jira dad baa beerahoodii ijaarta oo dad baa qota anagu mana qodan karno wixii yaalayna waa la difiyey marka waxaan u sheegaya waxa weeyaan haddii soomaaliya aysan amisom xaq dowrin qaanuun ka jiro hadde qaanuunka aan iyaga ugu baaqayo waxa weeyaan qaanuunka adduunka nooga dhexeeya anigu waxay joogdaa maraykan maxkamada ka jira marka waxay ii noqonaysaa fursad aan ku tagno haddaysan rabin inaanu maxkamad tagno waxaan rabnaa hadda waxay wixii xuquuqdeena ah inay aqoonsadaan marka horeysay inay dhibkaan geysteen inay magdhow naga siiyaan dhibkii ay geysteen haddaysan taa iyagu yeelin waxaanu ka furaynaa daawad meeshan new york
waxaan haddaba xiriir la sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowda africa ee amisom waxaan la hadlay afhayeenka ciidamada amisom wilson rono waxaana uu isiiyey hadal kooban oo ah in amisom markii ay meel degayso aysan ku degin si kama ah balse ay wadatashi la samayso maamulka deegaankaas waxaa la tusaa ayuu yidhi meesha ay degayaan ee ay saldhigga ka samaysanayaan waxaan ka codsaday wilson rono waraysi intaasi ka dheer si uu uga jawaabo su-aalo kale oo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin sababta ay u degi waayeen saldhigyo kale oo ay iska difaaci karaan maxaa dadkan magdhow looga siin waaye beeraha ka maqan maxaa loola kulmi waayey si ugu yaraan loo siiyo raashin u bedela dalagii u soo go'i lahaa iyo kuwo kale wilson rono waxa uu markaasi kadib igu xiray laba sarkaal oo kale kuwaasi oo aan weli ka sugayno inay ka jawaabaan su-aalahan iyo walaaca ay qabaan dadka beeralayda ah ee gobollada baay iyo shabeellada hoose si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ay ku shaqeeyaan duruufo adag oo dhinaca amniga ah ayna la kulmaan weerarro kadis ah oo uga yimaada ururka al-shabaab kuwaasi oo ay ku dhinteen askar badan oo nabad ilaalin ka hayay soomaaliya